la taliyahoodii howlaha diintana muxuu yidhi kitaabka qur-aankii xasan oo la dhawaaqayso loomaba soo dejininba in dir iyo daarood lagu maamulo hal qodob baan rabaa inaad infaasiye keliyaad wax ku garataan ibliis baa fikiray waana shaydaan fikir ku fiican qur-aankuna tilmaamay suu u fikiro fikradu wuxuu keenay ah laba boqole sane u dambaysay in diinta iyo dunida la kala sooco faslu diini can اdawla diintu waa arrin u shaksi ah oo nin walba masaajidka hala galo mid kaniisadda ha la galo mid hala galo macbadkiisa mid hala galo kaniisadiisa iyo macatabkiisa nin walba laakiin nidaamka siyaasiga iyo maamulka iyo haddii wax la dili haddii la dayn haddii wax la bili haddii la bi'in shuqul diin kuma yeelan karo waa in la kala sooco aakhariya adduun waa in la kala sooco diin iyo dowlad waa in la kala sooco sharci iyo siyaasad qodobkaasuu keenay oo waagi dambe loo bixiyey alcalmaaniya secularism waxaad dhihi jirteen calmaaniyo waa fikrad iyo caqiido qaabkaas ah waxay leedahay janaax siyaasi ah oo dunida lagu maamulo oo ku dhisan laba tir keliya diinta dimuqraadiyadu laba tir bay ku dhisanta oo aslu diinkooda ah afar tiiroo kalena waa aanawiyaad way raacaan dastuur kastoo adduunka maanta ka jira oo dowlad loo dejiyo dimuqraadiya sheegata labadaa tiir bay ku taagan tahay tiirka koobaad waxaa la yidhahda waa nadariyatu siyaada asiyaada sarraynta yaa iska leh dasaatiirtoo dhan waxaa ku qoran sarraynta waxaa iska leh shacabka iyo ciddii matalaysa shacabku isma maamuli kare waa inuu soo doorto dad matalo oo ayaga maamulo wakiilaka oo loo yaqaano nuwaab ama baarlamaan la yidhaahdo nadariyatu siyaada waa maxay waa sarraynta iyo doonitaanka iyo rabitaanka wax ka sarrayn kara uusan jirin oo ah iraadatu shacab muslimiintu caqiidadu waxaa weeye adduunka wax u sarreeya maamulaya waa iraadatullaahi subxaanahu wa tacaala diinta dimuqraadiyada waxa u sarreeya maamulay adduunkana waa iraadatu shacab ma iraadatullaahi baa talin oo siduu rabbi uu rabay addoomihiisa ka rabaa talin mise sida aadamuhu rabaan baad talinaysa ilaahay saasuu idinla rabaa idinkuna sidan kalaad rabtaan labadaa iraadaha adduunka ka jirta diinul islaam waxay ku dhisan tahay waxaan rabnaa wuxuu rabbi doonayo waxaan rabnaa wuxuu rasuulku doonayo diinta islam ku dhisan tahay diinta dimuqraadiyada iyo gaalada waxay ku dhisan tahay waxaan rabnaa wuxuu shacabku rabo iraadat shucuub am iraadatu rabbi shucuub rabbi lbariya doonidiisii rabitaankiisi miyaa shaqayn mise ta uunka iyo addoommaha shaqayn halkaas in lagu kala baxa weeye dastuurkan hadda laydiin sheegahaye wadaaduhu aydin dhaheen ictisaam iyo jadiidiyo iyo wixii la halmaana idin yidhaahdeen waa dowlo islaama iraadatu shacab baa u sarraysa asiyaatu lishacab baa ku qoran waxaa laydinku qoray diinta dowladdu waa islaam iyo wixii shareecada khilaafaha la tuuro iyo caamadaa lagu siraa hooye ilmihii yaraa dalaandala hooye waan oomay goormaan degayna geedkaasaan degayna markuu wiilku ilmuhu guculeeyo israfaadi geedka markale kan ma ahayne xankookibkaa kale weeye haddana wuu isyar dhibi lebigaa weeye wuu isdhibi geedkaa quraca maxaa lagu goyn intaa lagu goynayaa toban kilomitr shan kilomitr waxaa idinkaa laydinku siraa caqiida dimuqraadiya qodobka koobaad waa intaa kutub wuxuuna ku qoran yahay dasaatiirtan idiin dejiyeen baarlamaankii muslimkaa boqolkiiba boqol bay idinku qoranta iraadatu shacab shacabku wuxuu rabaa la samayn oo la yeeli asagaa sharci ah asagaa soconay waxaan aada ugu bogay nin ka hadlaayay fasaadkii iyo fidnadii sacdiya markuu ka hadlay ayaga baarlamaan ka mid ah wuxuu yidhi maxaad u cabaadaysaan baa layidhi wuxuu yidhi waxaan u cabaadaynaa haddii xeerkan la meel mariyo waxaa waajib iyo qasab noqonaysa ninka khaniiska ah in meeshuu degan yahay xaq la siiyo la ilaaliyo la waardiyeeyo boolis iyo ciidan guni a loo sameeyo meeshuu dooni lagu khaniiso aan la fiirin karin ninkii saa u fiiriya la xidho kharashkana dowladdu ay bixiso shacabka muslimkaa canshuurta laga qaado lagu ilaaliyo ninka amnigiisa lagu sugo maxaa yeelay wixii sharci buu noqonayaa mulsam ah ummadda la marinayo dhaqaalaha lagu bixinayo isagaa idin sheegaya diin islaama meesha taalla marka waxaa laazim iyo waajib noqon buu ninkii cirada lahaa magaciisa hadda ma haye inaad dhegaysateen baan u malayn ayagay ka soo baxaysa wadaadena meesha waxay ku reeyeen dastuurka soomaaliya wuxuu waafaqsan yahay boqolkiiba boqol shareecada la taliyahooda howlaha diintana muxuu yidhi kitaabka qur-aankii xasan ood la dhawaaqayso loomaba soo dejininba in dir iyo daarood lagu maamulo yaa loo soo dejiyey mindhaa jin iyo dad kale loo soo dejiyey ayagii baa saa iskaga hor iman intaa inaad fahanteen nadayatu siyaada sarraynta yaa iskale carwakaase sarraynta waa waxaa iskale kitaabka qur-aanka dastuur ay ku qoranta adduunka iga keena ma helaysaan sarraynta islaamka iskale ma helaysaan sarraynta waxaa iskale dastuurka iyo shacabka ku qoran meel walba dastuurka inay ku qoranta maxaa laga wadaa amarka u sarreeya iyo ereyga u xoog badan ee haddii la isqabto meel maraya waxaa weeye dastuurku wuxuu yidhi iyo shacabku wuxuu doonayo allana wuxuu yidhi wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuulu amra an yakuuna lahum alkhiyara wadaadihii soomaaliyeed iyo dastuurkii soomaaliyana muxuu idin yidhi amarka waxaa iska leh shacabka soomaaliyeed iyo inta matalayso ah baarlamaanka miyaanu wada soconnaa qodobka waa aslu diini dimuqraatiya qodobka labaad oo ka idinka darana waxaa la yidhaahdaa aliqraar bixuquuqi alafraad wa damaanuha baa la yidhaahdaa inaad ogolaato ood aaminto ruux kasta inuu xaq leeyahay iyo waajib dowladduna waa inay damaanad qaado ilaalinta xuquuqda dadka afraadda ah xuquuqdooda xorriyadda midda fikirka midda ictiqaadka midda waxay xidhan hayaan hadduu isqaawiyo lalama hadli karo hadduu xubnaha isjarjaro lalama hadli karo hadduu shaydaan caabuda lama taaban karo wuxuu doono hadduu ku fikiro juuqlo waa inaad ilaaliso aliqraaru bixuquuqi alafraadi wa damaaniha baa loo yaqaana waa rugniga labaad ee uu ku dhisan yahay diinta dimuqraadiyada ay ku dhisan tahay dastuurkiinay ku qoran tahay kii aadan cadday ilaa kan xasan gurgurtay ku qoran tahay mid in ku qorayn ma jiro kaa maxaa ku qoran furuucda ka baxdaa idiin sheegaya si labada qodob loo ilaaliyo waxay dhan waxaa sharda in la helo xukuuma niyaabiya way idiin qoran tahay waxaa shardi ah in la ictiraafo culuwu dastuur dastuurku inuu sarreeyo way qoran tahay waxaa kaloo qoran oo shardi ah in la helo alfaslu bayna asulaaat sulutaat waa in la kala saaro waaxda tashriica waaxda garsoorka iyo qadaha iyo waaxda tanfiidka ee fulinta madaxweynaha wasiirada ilaa booliska intaa waxaa loo yaqaana hay-at tanfiid sharci dejintana waa baarlamaanka qadihiina waa hay-at lqada saddexdaa waa inay kala madax bannaan yihiin oo dowladdu aysan soo faragashan karin baarlamaanka iyo tashriica wuxuu qabanayo qaduhu iyo hay-adda qadaha waa inaysan soo faragashan karin tanfiidku iyo baarlamaanku saa darteed waxaa shardi laazima xiyaadiyatu dowla amaama tijaaha xuquuqi alafraad baarlamaanku maanta wax walba hadday sameeyaan kama hadli karaan madaxweynayaashu xasan gurguurta kama hadli karo waxaad baarlamaanka somaliya u samaynayo farmaajo kama hadli karin maxaa yeelay caqiidadoo sidaa ah ma faragashan kartid idinku markaa muslimiin tihiin khaladkii soo yeedhayaa kowkaa inuu ka hadlo madaxweynaha markay dowlo islaam jirto khaladkii soo kordho kown xilka u horreeyuu saaran yahay inuu ka hadlo waxna uu ka qabto madaxweynaha muslimiinta u sarreey ilaa gabadha dhulka xaaqaysa aadadan baashan dimuqraadiya la yidhaahdaa wax walboy baarlamaankaa qasaan oy sameeyaan hadday isqaawiyaan hadday tuntaan hadday gaaloobaan hadday gaalima nagu xukumaan madaxweynuhu juu kama dhihi karo waa maxay alfaslu bayna asulaaat alfaslu bayn asulaaat suluutaat waa in la kala saaro tashriicu waa gooni sharcidejiye lama faragelin karo qadaha iyo garsoorku lama faragelin karo tanfiidku wixii loo dhiibay fulihiisa laguma qabsan karo inuu wax khariba mooyee qodobka raace afraad tacaddu laxzaab waa shardi dowladda dumuqraad waa inay u yaraan laba xisbi yeelato saddex afar laba urur laba xisbi in la yeesho hadda meeqa waa xisbiyaha soomaaliya ma saddex amase waa labo waa shuruudoodi bay fulinayaan xiyaadiyad dowla marka maxay damcanaheedu dowladdu ma faragashan karto shacabkaasi dimuqraadiyada lagu xukumo waxay nin walba xuduuna aaminaya kama hadli karto dowladdu far ma qaadi karto isma nuuxnuuxin karto shuruudi dimuqraadiyada gaalnimada arkaanteeda usuusheeda oo dhan baa idiin qoran oo laydinku maamulaya oo laydin marinhayaa markaasaa wadaaddo masaakiina oo kuwii muslimiintu yidhaahdeen ayagaaba islaamka dumiya idin odhanhayaan hee bixamdillaahi wa tawfiiqihi hee garhka intii la feedho boqolkiiba boqol baarlamaanku waa muslimiin dowladdu waa dowla muslima indhaha kala qaadoo fahma daawo waxaa ugu horaysa inaad aaminto inaad xanuunsan tahay xanuun baa ku haya waad inkirsan tahay miyaad caafimaadi caafimaad wuxuu ka bilowdaa inaad ogaato inaad xanuunsan tahay inaad dariiqiinni u laabataan iyo diinkiinni wuxuu ka bilowdaa inaad fahamtaan waxa ka jira dunida ood ogaataan waxa laydiin maleegayo waxa laydiin madhoodheeyey waxa meesha lagu hagaajiyo waxa qartajabada ee meesha laydiin dhigay culummadu wanaagsani waa inay muslimiinta hogaankooda qabtaan oy u taliyaan oo kitaab rabbiga ay ku maamulaan inta fajistayaal iyo ciyaal gaalo soo tarbiyaysteen gaalo soo tarbiyaysteen idiin talin hayaan wax islaama oo ka jira nidaamkiina siyaasiga ma jiro weligiinna wax idiin tooshayaan ma jiro ma staqaamat lakum a'immatukum ma istaqaama lahum walaatuhum wa hudaatuhum halaaku hadi اlummati min halaaki culamaa'iha yaan been laydiin sheegin nidaamka siyaasiga oon idiin hagaagin weligiin weligiin wax idiin hagaagaya ma jiro dadkaani shayddaan iyo naf baa duufsaday waa inay helaan awood malateri ciidan oo ilaahay iyo rasuul taqaan oo rabbi ka baqaysa oo ninka xun qabata wanaaggan ummadda u horseeda in allaha yazacu bisulطaani maa laa yazacu biاlqur'aan kitaabka qur-aanka wakaa yaallee waxba idama yeeli karo aakhira ilaa laga gaadhahayo waa iska aamunsanya halkaasuu fadhiyaa wuxuu rabaa laakiin rag ka hadliya oo rabbiga rasuul rumeeyey buu doonaya bini aadamku in la runay arkaan oo usha loo gilgilo oo kitaab ka amar qaadan la yidhaahdo oo sidii jaabir ibni cabdilaahi warkiisii ina allaha ina allaha amarana an nadriba bihaada man khaalafa haadaa buuri kitaab musxafuu kala bixiyey seef buu la baxay saasuu u dhigay ilaahay wuxuuna amray buuhi kan inaan ku garaco ninkii khilaafa kan an nadriba bihaada man khaalafa haada saasaa loo baahan yahay gaaladu taasay fahmeen dastuurkooda iyo diintu ninkii khilaafee maxaa ku dhacaya kurus misalis meeshuu aada asagaa yaqaan nidaamkoodii diinkoodii bay dejinayaan waa ku baabi'inayaan awood bay isticmaalayaan dhaqaalay isticmaalayaan miidiya isticmaalayaan wax walba oo aadama lagu duubsan kara isticmaalayaan hadday kugu kari waayaanna taangi bay ku marinayaan taangi hadduu shaqayn waayo satalaydaa kaa shaqayn dhulkaa kula goy guruus misl baa kugu dhacaay badaha dhaxa intii laga soo rido dhuusamareeb kugu helaya meel ilaagay adoon garanayn way fahansan yihiin nidaamka kownka fahma indhaha kala qaada beenyaan laydin sheegi weligiin iska ilaaliya diintiinna barta dadna hee dadna ha ku aamin diintiinna barta fahma adduunka waxa ka jira